haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyay toddobaadkan xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay muranka dhinaca warbaahinta ee hareeyey koobka xiisaha badan ee kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka qatar malaayiin ka mid a taageerayaasha iyo dadka xiiseeya kubadda cagta ayaa si toosa ula socda tartanka kubadda cagta ee adduunka ee ka socda dalka qatar tartanka sanadkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qabto dal carbeed oo muslim ah waxaana ku baxday lacag aada u badan laakiin waxaa jira baaqiyo ka soo yeeraya dhinacyo kala duwan oo tan iyo markii lagu dhawaaqay in koobka lagu qaban doono qatar soo baxayay haddaba maxay yihiin eedeymaha iyo dhaliilaha loo jeedinayo dalka qatar waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdicasiis saalax oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka tan iyo markii lagu dhawaaqay dowladda qatar inay ku guulaysatay martigelinta koobka kubadda cagta ee adduunka sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka ee hadda ka socda waddanka qatar dowladda qatar waxay la tacaalaysay eedeymo iyo weeraro afka hadala oo uga imanayay inta badan wadanada reer galbeedka iyo wadano deris la-a qatar oo ay xurguf siyaasadeed ka dhexeeyaan eedeymahaas inta badan waxa ay ku salaysnaayeen inay qatar ku xadgudubtay xuquuqal insaanka gaar ahaan shaqaalaha garoomada dhisaya duruufaha ay ku shaqaynayaan hadday tahay iyo mishaarka ay qaadanayaan sidoo kale waxaa eedeymahaasi lagu eedeynaya qatar inay cimilada waddankaasi ayna saamaxaynin in lagu qabto waddankaas koobka adduunka iyadoo la qabto xagaagii runtii markaan eegno eedeymahaasi waxaa muuqanaysa inay iska yihiin eedeymo siyaasadaysan waayo marka xuquuqal insaan laga hadlo waxaan ognahay wadamo xuquuqal insaanka uga xun qatar oo lagu qabtay ciyaaro waaweyn sida koobka adduunka kubadda cagta oo kale ruushka lagu qabtay afar sano ka hor iyadoo la ogyahay ruushku hay-adaha xuquuqal insaanku inay ka qoreen xadgudubyo badan oo runtii halisa oo laga geysto hadday noqoto dil iyo hadday noqoto caburin xagga saxaafadda iyo weeraro wadano kale lagu duulo iyadoo ruushku sameeya ayaa haddana afar sano ka hor lagu qabtay kubadda cagta ee koobka adduunka cid ka hadashayna ma jirto ama cid ku eedeysay inuu xuquuqal insaanka ku xadgudbo sidoo kale ciyaaraha olombiga waxaa lagu qabtay waddanka china iyadoo la ogyahay in si joogtaa waddanka china ay u gumaado dadka minoritiga ee gaar ahaan iyo goorka muslimka inay si joogtaa u gumaado hay-adaha xuquuqi insaankuna ay ka qoreen maaragtay ribooryo fara badan oo xadgudubyo ah cid ka hadashayna ma jirto marka runtii in qatar oo iyadu weliba samaysay waxyaabo badan oo eedeymaha ku saabsan loo soo jeediyey xuquuqda shaqaalaha garoomada dhisaya iyadoo nidaamkii kafaalada qaaday iyadoo maaragtay kor u qaaday mishaarka shaqaalaha waddankaas iyadoo xafiis ka siisay maaragtay hay-adda human rights watch ee xuquuqal insaanka ah xafiis ka siisay waddanka qatar una ogolaatay inay baadhitaano same sameeyaan iyadoo aan ognahay hay-addaasi inay beenisay eedeymihii ay saxaafadaha reer galbeedku ka qoreen ay ku saabsanaa dhimashada tiro badan oo shaqaalahaas ay hay-addaasi beenisay iyadoo la ogyahay in haddana loo soo jeediyo eedeymahaasi ay weliba si joogtaa u socdaan runtii waxay kutusaysaa inay eedeymaha iska siyaasadaysan yihiin oo ay arrintu ka ballaaran tahay in ay qatar xuquuqul insaan ku xadgudubtay ee ay tahay eedeymo ka ballaaran intaas oo runtii siyaasad iyo dhaqaale iyo cunsuriyad ku salaysan ay yihiin dalka qatar oo ah dal aada u yar dhinaca baaxadda iyo dhinaca tirada dadweynaha balse hodan ku ah shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ayaa maalgashi fara badan ku sameeyey sidii uu koobkan u qabanqaabin lahaa islamarkaana kor ugu qaadi lahaa maqaamkiisa caalamiga ah taasi oo keentay in uu dalkaasi la kulmo carqalado dhinacyo kala duwan uga imanaya sida uu faahfaahinayo yuusuf jaamac oo ka faalooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka britain waddanka qatar baan rabaa horta khasuusatan inaan qatar maxay tahay qatar qatar waa waddan yar oo oo ka yar bobulationkiisu half milyan aad buu yar yahay wadanka adduunyada ugu yarna uu ku jiraa weliba hal xuduudo qudhaatuu laleeyahay oo sacuudiga inta kale badba inta kale waa bad sacuudiga qudhaata waa xuduud dhuleed u furan sidaas ay tahay qatar iyadoo wadanka ero half milyana oy wadanadii waaweynaa ee mataqaanaa canada iyo hadda waxaa qaban doontaa koobka adduunka ku xiga canada iyo mexican malena qaban doonto ay qabanayaan koobkaas labalaba wadan ay isku qabanayaan wadanada waxaan ogaa wadankii yuroga qabtay holland iyo belgium waa wadanadii yurubta awoodi kari waaye euro wax la yaraahdo laakiin koobkii adduunka bay keligeed qabatay iyada oo caradii dhulkuna intaa leegyahay bobulation ahaanna aadka u yaryo half milyan half milyan ay ka yaryihiin weliba maxaa hadheeyey haddaba waxay tustay wejigii saxda ahaa ee reer galbeedkay tustay inkastoon anigu dadka aan reer galbeedka aada u jecelahay leanna waa dad ilbaxa xaqiiqatan dadka reer galbeedku waa dad xaqiiqatan ilbax leh waa dad xabaarad leh waa dad leh ilbaxnimadan adduunyada maanta lagu nool yahay waa dadka waa dad leh dadka muslimiintu waxaasoo dhan way ka dhacsan yihiin marka laakiin arrinta maanta aan aada iyo aad aan uga aan ahba big concern baa la yidhahdaa nacam inay wejigooga runta ah soo saaraan maan maan maan maan filayn oo ahaa laba wajiilayn in mataqaanaa ilayn anagaba wax kasta lagu wanaagsan naguma qaban kartiin marka waxyaalaha hadheeyey waxa weyan waxa horta koob wadanku waa wadan caraba wadanku waa wadan muslima wadanku waa wadan khaliijiya waa wadan aad u yar cimiladii ka duwan cimiladii lagu qaban jiray koobka adduunka lagu qaban jiray wakhtiyada xagaaga ee juun julaay wakhtigaa la qaban jiray iyadu in loo qoondeeyo inay qabato november inkastoo hadda ciyaartooyga ama rag badanoo ku takhasusay arrimaha ciyaaraha ay leeyihiin waktigan waa waktiga ugu haboon ciyaarba ina koob adduuna la qabto xagaagii kolka la qaban jiray waxaad bu kale xilliga ciyaartooyga ay nasan jireen baa la qaban jiray oo soo daaleen hadda waxay idhahdeen champions leaga ciyaartooygiio nafiisaa soo noqonaya iyagoo kan daalay iyo kan kale ku daalay champion iyagoo daalay wixii daalay baa koobka adduunka loogu xigsiin jiray marka ciyaartooygu koobka ciyaari jiray adduunku way daalanaayeen saasay idhahan rag aada ugu takhasusay marka qatar horta waan ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay dhistay garoomo caalamiya weliba waxaa kaaga daran garoomadaas in la furfuri karo haddana wadda kale loo sii rari karo waa nimo cajiib fara badan waxaa kaleoo meesha ku jira qatar adduunyooyinka warla koobka dhigi jiray ama yuroga dhiga ama dhiga olombiga dhiga waxay rajeeyaan inay lacagi ka soo gasho qatar laakiin lacag lacagti ka badan bay ku bixisay ma rabta inay lacag ka soo gasho laakiin waxay rabtaa sumcaddii ummadda carabta sumcadda ummadda islaamka inay kor u qaaday tusto inay waxana jiraan adduunka wadanadana ay jiraan hadda warbixin ugu dambeeyo laga soo duubay waxay raggii maraykan dadkii ka yimida maraykanka day ka yimida ingiriiska waxaan aragnay yidhaahdeen dhul jawigiisu labiyo tobanka bilood ee sanadka la sito tii shorti caadiya cimiladan aadka u wanaagsan wadankan nadiifta wadankan caynkan u horumaray wayba yaaban yihiin marka sidaabaa dadka dad badanna kow mataqaana ku qasabtay inay islaamaan oo kolka aadaanka iyo maqlaan marka xadaarad fara badan bay qatar la timiday haddaba iyada oo tartanka koobka adduunka ee qatar uu xilligan marayo heerkii ugu xiisaha badnaa islamarkaana loo sii dhowaanayo gebagabadii tartanka ayaa isweydiintu waxay tahay qatar ma ku guulaysatay ujeeddadii ay ka lahayd qabanqaabada koobka adduunka waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ka faalloodo arrimaha caalamiga kana tirsan jaamacadda commentary ee dalka britain xuseen walaal aad baad umaadsan tahay qatar waxaa kaga baxday lacag aad u fara badan waxaa la sheegaa inuu yahay world cupkii ugu qaalisanaa ee abid soo mara adduunyada qatar ujeeddada ay ka lahayd ma ahayn in ay hanti maaliyadeed ka samayso qatar ujeeddada ay ka lahayd waxa ay ahayd in ay saaxadda adduunka ka muuqato in ay qaban karto ciyaaraha adduunka ugu dadka badan uguna qaalisan looguna qiimaynta badan yahay in qatar ay muujiso in ay leedahay awood maamul oo ay ku kala maamuli karto dadka intaa le kuna martigelin karto muddo koobanna ay garoomo aada u qurux badan ku soo bandhigi karto qatar waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd taasi waxa ay keentay qatar in ay ahaato dalkii u horreeyey ee islaam ah ee ku yaala bariga dhexe ee qabta wolcub iyadoo aan ogsoonnahay wadamo badan oo caalamka ahi in laba wadan lagu qabto mararka qaar wolcubka ay soo dhacdo waxyaalahaasoo dhan qadar waxaa la odhan karaa way ka faa'iiday wax allaale wixii hanti kaga baxa marka loo qiimeeyo juhdiga iyo awoodda inta leeg ee ay gelisa marka la eego qadar waxa ay ismuujisay in ay tahay dal leh maamul nidaam iyo awood uu ku qaban karo wax allaale iyo wixii macquul ah ee ay u baahan
intaasina dhegeystayaal waxaanu wedel barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo